hadow wanaagsan dhammaantiin mar labaad kusoo dhowaada fankeenna iyo barnaamijkeennii shaah iyo shaxan oo ah barnaamij taxanaa oo nugu talagalna inaan ku wareysanno dadka halabuurka leh muddana waan soo wadnay marka aad baad mahadsanti inaad mar labaad nagala soo qayb gashaan barnaamijkan caawa caawa waxaa noo martiya maxamed cabdiraxmaan yuusuf buuxna loo yaqaan oo ah qoraa iyo turjumaa wax soo saarkiisu yaallo caawo uu buugku ka shaqeeyey dhowaan oo la yidhahdo garorh macaan maxamed waxaan ka wareysan doonaa waxqabadkiisa qoraalkiisa iyo waxyaabuu ku soo kordhiyey maaragtay literatureka ama sugaanta marka koowaad maxamed soo dhawow maasanta waan dhowe
waxaan islahaa ku bilow oad weydiisid maxaad nooga sheegi kartaa qoraalka iyo muhiimadda ku leeyahay adiga inaad wax qortid bismillaah aad baad ugu mahadsantihiin marti sharafta dhammaan kasoo qayb gashay barnaamijka am soo humbly dhisma lahayn waxaa sodada imanaya asxaabi iyo dad kalo mar walba imaadaane
ya wax islaa xaggana fogow kusoo dhuumo laakiin dad badan baa yimid aad baad u mahadsantihiin waxaana ka cudur daaranayaa inaanan ahayn qof wax weyn idigu soo kordhin karo idii sheegi karaya laakiin su-aasha aad weydiisaadaan galo qoraalka horta iyo turjumaadda weliba anigu qoraa saasa masiihiye turjumaadda baan xaggaasaan kasoo yargalay oo weli qoraal baral baan ahay markaa muhiimaddiisa waxa wejida waa waa kii wuxuu dhaxalkii la reebayay waa wixii xambaarayay magaranaysaa soomaalidana waa tii hore u tiri wixii la qoraa quruuma hadhee muxuu hadal qiimo leeyahay marka qoraalku markaa waa shaygaasa muhiimka ayada muhiimaddiisa aanan idiin sheegay inaad garanaysaan garanaysaan okay
aad iyo aad maxamed muddo dheer baanu saaxiib ahayn markaa waxaan wadaagi jirnay bugaagta iyo maqaalada iyo waxyaabaha maaragtay la xidhiidha sugaanta marka laga hadlayo xiise aad u qabtid inaad wax turjintid goormay kugu dhalatay
horta turjumaadda si yaro kadisaba ayaan isku baranay oo sugaanta ingiriisida waa dad waxaan ahaa dadka iska akhristaa mararka qaar twitterka iyo meelaha markaad isticmaalaysan waxaad arkaysaa buugaad akhriday cotis laga soo qaatay magaranaysa oo dadku wareejinayaan xaggaasaan markaa cotiska buugaan akhriyay cotiskiisa markaa arko wax isku dayi jiray inaan turjumo markii dambe waxaa dhacday labadii kun iyo sideed iyo tobankii mashruucii mashruuc yar oo qoliyay cilmibaaristii sameynayay kuwaas baan si raaraacnay oo anigoo u turjumaya dadka ay waraysyada ka qaadayaan markii dambe waxaa dhacday dadkii aan u turjumaya qof ka midaba waxaa igu soo xidhay shirkad yar oo nairobi joogta oo ka shaqaysa turjumaadda geeska africa iyo luuqadahooga marka machine feeding translation bay samayn jireen qiyaasi kuwaasaan la shaqeeyey waxaa lagu soo dirayaa jumlado waxaan dee macna kuu samaynin adiga laakiin mashiinka lagu tababarayo inuu isagu marka dambe iskii wax u turjumi karo markaan kuwaa muddo la shaqaynayay dee waa fahmi karaysaa jumlado aan macna kuu samaynayn baad turjumaysaa markaas baan igu dhalatay inaan bal wax kale isku dadayo sheekooyinka gaaban iyo iseyer iyo waxaasaan isku dadayey markaan kuwaa isku dayey markaad jumlado aan adiga macna kuu samaynin mashiin lagu tababarayo aad turjumayso ma dareemaysid fulfillment magaranaysa laakiin markaad sheeko yar turjunto asxaabtii qaar akhristaan ay ku yidhaahdaan aad baa uga helay like adigu markaad mararka qaar aad iscaajiskiyar dareemayso dib yar akhdaa tirahdo oo waxbaan sameeyey show taas marka arkay baan haddana markii dambe buug ba isku qaaday oo saas baan hawsha ku bilaabantay
waxaa jirta haddaan aniga shakhsiyan markaan akhriyo tusaale ahaan oo kale sheeko fiican akhriyo ama maqaal akhriyo kuna qoran yahay afaan ahayn afkan afkeenan soomaaliga waxaan badankan ka fikiraa sidee loo gaadhsiin lahaa maaragtay bulshada loo gaadhsiin lahaa ama haddii dadku ogaan lahaayeen quruxda iyo macnaha ay leedahay sheekada yaraad akhriday maqaalka inaad akhriday waana sababta markaan arko qoraal lagu soo saaray afkii soomaaliga aad arkaysid dad badanoo xiiseynaya tusaale ahaan waan ka sheekan doonaa qoraagan waxaa jirtay bugaagtiisa wuxuu qoray bugaag ka badan shan iyo toban buug shan iyo tobanka buug uu qoray way yareed inaan la kulmo dad wada akhriyeen bugaagtiisa si fiican u yaqaana because wuxuu ku qoraa luqad ingiriisiya bugaagtiisa waxaa loo turjumay labaatan luuqadood wax ka badan marka dad iyagoo kale dunida joogaa si fiican bay u yaqaanaan haday la socdaan qoraaga nuuridiin iyo bugaagtu soo saaro iyo si soomaalidu ka sheekeeyo si bulshada soomaalidu u sawiro laakiin waxaad arkaysaa waa maktabad baan ka shaqayn jiray library baan ka shaqayn jiray marka waxaa dhici jirtay inaan ku idhaahdo tusaale ahaan oo kale buuga mataqaana ama buuga ma akhriden waad arkaysid boqolkiiba toddobaatan dadka ku imanayaan ama boqolkiiba sideed waxa akhriyeen bugaagta ku qoran soomaaliga macnaheedu maaha dadka inaan xiisayna luuqadaa kala akhriya laakiin waxaa jirta caqabad baa jirta marka waxaan u fiirsaday buug ama ama ku jiro ama maqaal ama wax ku soo baxa afkeena maaragtay dadku noqonayo waxay heli karaan oo available u ah marka laga imaado shaqada aad qabanaysaa adiyo ay ku keentayd maaragtay inaad inaad ka shaqaysay turjumidda miyay jirta xiise kalo gaaro oo kugu jiray oo aad rabtay inaad bulshada usoo gudbisid horta mushkilad baa jirto dee buugtiisa saad ku heshaa way adag tahay maybe imika magaalada hadaad marto maktabadaha buugta iibse kama helaysid berigii aan jaacadda dhigin jirnay inaguna si random dee xarunta haddayna jiri lahayn nuridiin anigu laftaydu saan ku martaa way iska adkaan lahayd so buugta xaruntaan kasoo qaadan jiray buugtiisa waan akhrisan jiray aad baan xiisayn jiray dad soomaali oo like dee waxaan ku idhi adduunka soo arkay dad waxbartay fikir isweydiinaya wax badan oo taariikhdeeniya dib u eegayo like buugtiisa de ayaad ka helaysaa taas baan xiise gelisay marka markii ay igu dhalatay inaan buug turjumo weliba de waxaan idhi okay buugtan nuuridiin baa ishiis badan oo soomaalidu iyo aniga lafteydu ila xidhiidha ka waramaya markaa saasaan ku doortay isagana inaan buugtiisaa turjumo
intiinaan garanayn kolley wad wada garanaysaa nuuridiin faarax waa waa waa qoraa soomaaliya oo i think da ahaan imanka sideedka kor u dhaafay haddaanu sagaashanka imanka gelin wuxuu ku bilaabay qoraalka isagoo yar oo wuxuu ka sheekeeya tusaale ahaan sheeko ku dhacday aabihiiba ahaan jiray turjumaan u kala turjumaa ingiriiska iyo maaragtay dowladdii iyo dadweynihii uu xukumayey marka waxaa dhacday sheeko mar isagoo yar aad u yar daahaan wuxuu sheegay inuu toban jir haa inuu bartay inuu waraaqaad dadka u qoro marka marba waxaa dhacday ninbaa u imanaya wuxuu korinaya warqadaasaan rabaa inaad aad qortid marka warqadda markuu qoro qofku yeedhiyo warqadiiba loo diraya magaalada loo diraya marka ninku nin cadhaysan buu ahaa ninku wuxuu ka cadhaysnaa gabadhiisiiyo intay magaalada tagtay aan u sheegin xilligay soo noqon soxa marka wuxuu kornay warqadaasaad qorisaa warqaddaa waxaad ku odhanaysaa haddaad kusoo noqon weydid muddo saddex cishaa intaan kugu imaada meesha joogtid oon ku garaacan laf walba ku jabiyo ayaan ku soo jiidi doonaa meesha joogtay ilaa qoraxay marka qoraxay buu isagu deganaa qalaaf an imagine distance dheer tahay moogtahay waana waana marka aad buu uga naxay isagoo aad yar buu siri qofka san u dhaqmaya amba maaragtay dee cunfiga intaa layn ku jiro ha gudbin ee waxaad isticmaashaa qoraalkaagan si kale u dhig wuxuu ku qoray haddaad kusoo noqon weydo muddo saddex bilooda ha ha waad iga furan tahay marka waana dee muddada lagu maaragtay lagu cidabaxo sida caadiga maaragtay markay laga hadlayo fariinka iyo waxaa warqadii buu qoray gabadhii warqadii bay heshay qaadigii maxkamaddii joogoo la tagtay waxaa ta ninkii saasuu yidhi muddadii saddex bilood markay gaadhay dee ninkiina wuxuu yidhi waad ka furantay ninkaa markaa ninkii magaaladii iska gashay nin kale guursatay makhaayadda iska furatay she moved down already nolosheedii way way kusi way way kusi dhaaqday markii hore u dhibaheeday
ninkii mar dambe ogaaday in gabadhii ay horta gabadhii wuu waayey gabadhi baa ima weyday markaasi uu sanoqday war gabadhii maxaa helo dee warqadii soodigii aan ku idhi warqadda qor oo gaadhsiiyey meesha wuxuu ogaanaya in magaaladii gabadhii ay iska degan tahay ay nin kala guursatay ay nolosheedii maarata ay iska sii wadatay isagii buu imanaya markaa isagii buu imanaya kurnay adaa waxaasoo dhan maaragtay mushkiladaada ka dambeeyey kadib mushkilad iyo waxay u keentay problem laakiin wuxuu ogaaday awoodday leedahay in wax la qoro inuu qof maaragtay nolosheeda wax saamaynta intaa le ku yeeshay qalinkaa samaynayo go-aankuu sameeyey inuu fiicnaayo inuu qaldanaayo inuu saxsanaa imka ka hadlimayno dooda taa maaha laakiin awoodday leedahay wuxuu qoray iyo fariintaa u gaadhsiiyey marka runtii nuuraddiin marka dad badan marka wuxuu bilaabay muddo muddo badan wax qorayey markii koowaad aad akhridid buugu leeyahay amba aad ama aad baratay wixii ugu xiisaa badnaa kusoo jirta maxaa ahayd
wixii ugu xiisaha badnaa soo jirta horta berigaa waxaan ahaa nin yaroo dhallinyaraayo wax sheekooyin interesting oo exciting marka dee nofolada soomaalida markaad akhriyayso waatan waxaa laga bilaabayaa ma goor sheegtu waxay sheegaysaa sideedii habeenimo laydh yaroo macaanbaxaa ka soo dhacaysa si yaroo dee adigu dabadeed marka dambena qofku wuxuu isku dayaya inuu fariin kaa dhaadhaciyo magaranaysa ku idhaahdo gabadhii dhowrsanaan weyda ceebbaa ku dambaysa marka koowaad ciwaanka akhridaad ogaanaysaa fariintu ninka qofkan waakuga qoray masi sheegaya ma garanaysaa kuma ogolaanaya inaad adigu dee waxaan kudhi intaad la falgasho noloshan adigu casharadaada kala soo baxdo ma garanaysaa so marka sugaanta kale ingiriisidaa baan akhrisan jiray marka markaan nuuradii faarax bartay waxa arkay dee waxaan arkay inuu sugaan heer saraysa oo ti heer caalamiya leeyahay oo like aan isku dayeyn dee inay wax kaa dhaadhiciso farshaxankeeda iyo howlaheedu aada u sareeyaan actually markii aan bartay inay buugtiisa xarunta yaalaan intii taalay si xidhiidha ayaan usoo gurta u bahliyay marka waa sugaanta taariikhda taariikh badan aad ka ogaanayso wax badan aad ka baranayso aad ku raaxaysanaysanoo intaad akhriyayso taas baana ugu muhiimsan oo qofku dee hadduu rabo inuu khudbadda u tegi lahaayo like wuxuu akhrisan lahaa maxaa la dhahdaa xadiisyadu akhrisan lahaa hadduu rabo in loo wacdiyo marka wuxuu u baahan yahay in si yaroo isagoon dhaadayn qofka dee wixii fariina loo soo gudbinayo loo soo gudbiyo laakiin in the processka nolosha noolaada ma garanaysa nololtiisa ka duwan ku raaxaysto mushkilad kale aana jirto imka dee imka dad baa bug bug akhriya waxay ku odhanayaan waa maxay soomaalidan cabaysaa waa maxay soomaalidan san samaynaysaa waxaasi dhaqankeena maaha maxaad odhanaysaa laakiin dhaqankeenu soomaalidu kaa taqaanuun maaha marka sugaantuna uma jirto inay kuusoo gudbiso bulshada ka gudbiso sawir qurux badan waxay sugaantu isku dayeysaa in fashilka bulshada foolxumooyinkeeda siraheeda inay waxaasoo dhan banaanka soo dhigto ma garanaysaa sugaanta haddayna intaas samaynayn oo fariin yar oo dhowrsanaantii waxaa ka sheekeynaysa ugu mashquulsho amba bulshada dee qurqurxiso waanay sugaantu noqotaa mirarka ma garanaysaa bulshada muraayada bulshada iska dhex arkaysa ma garanaysaa foolxumadeedii iyo markaas istoosin karaysa laakiin inta sidii xaar bisadee la isku dayeen foolxumo kasta la aaso
aad iyo aad aad iyo aad markay waxaan xasuustaa nin qoraarer masare wuxuu ka sheekeyn jiray wuxuu odhan jiray qofka sugaanta qoraama qofka sheekada qoraya waa qof muraayad sita kamrad kamrad buu sitaa marna qofkaas wuxuu ku dhex jiraa bulshadii oo bulshadii buu arkayaa oo waaqicii bulshadu la socdaa wuu ku dhex nool yahay marna dushu ka taagan yahi markuu dusha ka taagay wuxuu arkaya dhammaan maaragtay sidii bulshadu maarata u howlo badan tahay xumaan bay leedahay wanaag bay leedahay durfo badan bay leedahay marka badanka laga hadlayo turjumidda waxaa jirta luuqadda badanka marka laga hadlayo luuqadda soomaaliga bal wax nooga sheeg hawl intee leg bay kaa qaadatay inaad turjumtid buug tusaalahaan ingiriisi buu ku qoran yahay waxaa jira ereyo aad kaanis inaad soomaaligeeda heshid maxaad samaysaa markaasoo kale proseska markaad ku turjumaysid ingiriis kasoo wareejin sidaad soomaali ku qorisid bal nooga sheekee
horta intii hore markaan turjumaadda ku cusbaa turjumaadda dadka wax turjumada ismaanaan aqoon like waxay ahayd hawl waxaan aan ku kaliyeysto like mararka qaar can you believe it maqaalkii koowaad aan turjumo like i had to made up weyd si aan kelimada turjuman garanaysaa waxa iga soo baxday impressionism like impressionism like waan raadiyey raadiyey meel kasta qaamusyadee horta waad ka helaysaa ma jirto marka anigu cid kaloo aan la hadlana may jirin oo marka imika waxaad samayn karaysaa in turjumaa dadka kaaga soo horeeya hawshee muddo kusoo jiray bal inaad kala waraysto mararka qaar laftooda waxaa kama helaysid laakiin haddana waxay kuu tilmaamayaan wax soo dhaweynaya wax xilligaa la odhan jiray laftaydu dee waxaan nahay nin dhallinyaraayo aan afkii iyo soomaaliga saa ugu sii wanaagsanayn oo iminka un barbaranaya ma garanaysa marka howlo badan baa kaa qabsanaya oo afku weli wuxuu baahan hawl badan in laga qabto u baahan yahay oo anigan kule maqaalkii koowaad aan turjumay aan isku dayay inaan turjumo I had to made up a way inaan sameeyo laakiin maxaa maxaa ugu dhowaa samayn karaysaa waxaan sameeyey inaan qeexidda ereyga laftiisii aan soomaaliyeeyo marka broseskiisu wuxuu u baahan yahay markaad maqaalkii markaad soo qaado tariskii originaalka ahaa waxaad u baahan tahay inaad marka koowaad ka fikirto qaab aad qofka soomaaliga ku akhrisanaya uu u akhrisan karayo sidii dee inay tahay in luuqadan lagu qoray dee adigoon gebi ahaanba dee haddana tariskii iyo xoogtii siday aan bedelayn waxna ka tegayn waxna ku diiranayn marka waa hawl u baahan ka fiirsi badan iyo in qofku labada luuqadood ee wax ka soo turtumaya iyo kalaba yar wax uga baxsan yihiin xeerarkooga iyo howlahooga ya oonu isku daya de inuu like sidii si natural inuu soo gudbiyo
adiga sideedaba marka laga hadlayo qoraalka iyo turjumidda waxaa jirta in la yidhaahdo erey baa jira aan maqlay in badan maqlo ah loss in translation amba ereyga macnihiisu wuxuu ku dhex lumay maaragtay iyadoo laisku dayla turjumo maadaama laga soo mingurinaya af kale oo afka lagu qorayo ay adkaato in loo soo gudbiyo boqolkiiba boqol siday ahayd xaaladdu marar badan waxaan maqlaa iyadoo xitaa la leeyahay qofka qofka buugga turjumaa waa qoraaga labaadee buugga waayo wuxuu usoo bandhigayaa bulsho ka ka luqa duwan kana culture duwan kana kana kana macno kala duwan qaabka waxu cabiraan sugaanta afka luuqadda waa wax u gaara bulsho gaara meel degan tusaale ahaan oo kale miyay jirtaa waxyaabo kaloo kaa caawiya tusaale ahaan kale ama muusiga ama sugaanta ama gabayada marka tusaale ahaan u baahan tahay markaad erey raadinaysa u baahan tahay ereygaa heshid may jirtaa marka qaar istiraahdo okay bal yar jooji shaqada wadidoo dib ugu yar noqo meelo kaloo aad maskaxaada sideedu ya horta kama maarmaysid inaad mar kasta dhigaaladii hore markasta dib ku noqoto hadday sugaan yihiin iyo hadday qoraalo kale yihiin iyo hadday turjumaada yihiin mar kasta waxaad ka soo helaysaa wax kaa caawiya hawshaan iminka wado waxaana idhaahdaan turjumaanku waa khaayin magaranaysa marka saad sheegtana dee imka marka la turjumaya maanse waxay idhahdaan adigii iminkaba sheegaya maansadu waa inta turjumaada lagu waayey marka lafteedana waxaan anigu leeyahay like turjumaadda lafteeda markaan maanse kalaa lagu helaya magaranaysaa oo wixii haddii wax la waayo wax kalaa wax kalaa la helaya wax kalaa lasoo biirinaya marka mar kasta horta dee markay hawshu wax lasoo miinguurinaya ay tahay wax way lumayaan wax cusubna waa la helayaa laakiin muhiimadda waxa weytay dee in xogtii dadkii loo soo gudbiyo ay si ay ku raaxaysan karayaan waliba loo soo gudbiyo
hadda waxaad waxaa tahay tafatira ama editorka geeska intiina geeska aqoon waa website saddex luuqadood lagu qoro soomaali iyo luuqadda carabiga iyo luuqadda ingiriisiga arrimaha sugaanta siyaasadda dhaqanka waxyaabadan ayaad ku daabacdaan qaybta af soomaaliga waxaa tahay qofka tafatira ka shaqeeya marka la turjumayo qoraalku yahay sheeko yahay iyo markuu yahay maqaal siyaasadeed oo kale ama maqaal ka hadlaya arrimaha bulshada miyay jiraan waxyaabay ku kala duwan yihiin haddii jiraanna maxaad ku sheegi lahayd ha way jiraan oo iminka markaad sheeko turjumayso sheekadii lagaagama baahno keliyaata inaad xogtii meesha ku taalay iyo siday u dhacaysa aad soo gudbiso sidoo kale waxa lagaaga baahan yahay inaad si yaro si farshaxan le aad soo gudbiso mar kasta farshaxanku wax kastoo turjumaysa wuu baahan yahay laakiin sheekadu laf sideeday hawsheeda dheeraadkaa iskaga wadataa marka iyad maansadoo kasii daran iyaduna oo u baahan markaad maanso soo turjumayso deen luuqadan aad usoo turjumayso xeerarkeedii maansada lafteeda aad raacdo oo aada u howl badan dadka maansada turjumo waa taa iyada la weydiinaya laakiin iminka anigu markaan sheeko turjumayo geeska ugu soo daabacayay markaan maqaal aragtiya siyaasada waxaa turjumayo aad bay ugu kala duwanyihin aad bayna igu kala foodayeen oo sheeko yaroo gaaban oo laba beija waxa laga yaaba inaan toddobaad dhan ku qaato kolba ku noqnoqdo kolba baaleeyo xagga maqaalka aan maalin ama laba kaga soo baxo processku waa the same the same thing baad samaynaysaa laakiin tan waxaa jirta sheekada dee qofku sidii sababtii ugu raaxaysan lahaa inaad keento baa loo baahan yahay magaranaysa taas baa hawsha dheeraadkaa keenaysa marka markasta sheekadu way ka hawl badan tahay imika dadka sheekada qora laftooda macala waxay yidhaahdaan markuu iminka markaad tahay cilmi baaro siyaasadda wax ka qoraa qof siyaasadda wax ka qoraa siyaasaddaas iyo arrimaheedaas unbaad ku koolaanaysa laakiin markuu qofku sheeko qorayo waxa loo baahan siyaasi noqdo psychologist noqdo sugaanyaha noqdo wax walba noqdo magaranaysa qof badan noqdo magaranaysa taas baana hawsheeda ka dhigaysaa mid aada iyo aada u adag
aada iyo aad markii aad aad waday i think su-aasha waan kasoo booday markaad ku markaad dooranaysid waxaad turjumaysid taahaadad sheeko dooranaysa maxaad ku doorataa oo maxay oo maxay maxaad ku gaadhaa go-aanka
aanu ku raaxaystay ya waynaan anigu caashaqay oo ka helay marka dareenka caashaqa aad u qaadaba kuu sahlay maclaa daaqad ku siinaya aad ku turjumto magaranaysa laakiin howl aanad adigu laftaadu aad ula dhacsanayn markaad turjumayso maaragta waqti badan bay kugu qaadanaysaa waad la yar dhafanaysaa laakiin markaan aad jacayl ku turjumayso waa aad uga yarsanaysaa imika buuggan markaan turjumayey horta nuskhad markaan buuggan turjumayey nuskhad softiya ma haysan oo marka softa haysato intaad labadii tag saa isku dhigato weerkaaga iyo kii kalabaad saa u turjumaysaa laakiin hard copygii iyo aan xarunta kasoo qaatay oo keliya tan haystay marka waxaan samayn jiray beriga enerjiga igu jiray markaan dib uga fikira anigaaba isku qosla yidhahdan yo in dib lagu yar celiyaad baanta oo waxaan samayn jiray intaan buugga soo qaado warqad ku qoro markaan chapter dhameeyo chapterkaas haddana computer ku qori jiray warqadda ayaan kusoo qoray markaas saan chapter chapter chapter baa uga shaqayn jiray oo markaan buuggan bilaabay horta inaan daawaco turjumaadda dee inaan daawaco niyaddeeda kuma jirin marka laba qaybood dhameeyo buug afar qaybood wey marka laba qaybood dhameeyo baan yo maybe there is something to it so dad baan tustusay oo jaamac muse jaamacad ku jira oo yuuri ha aad bu wanaagsan tahay dhammaystir sidii baan ku dhammaystiray oo markii dambana ku soo baxay marka markaad xiise u hayso hawshaad qabanayso xiisaha ugu muhiimsan baan ila tahay aniga
buuggan qoraaga waxbaan xoogaa ka yar sheegnay buuggan ingiriisigiisa waxaa la dhahdaa sweet and sour milik af soomaaligiisa garoor macaan baa la dhahdaa bal haddaad wax yar nooga sheegi kartid buug wuxuu ku saabsan yahay si guud mara in yaradaad kaadi kartid
waxaan rajeynaya inaan dad spoilerska necbaan aydu ku jirin horta buug wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ka tiirsan yahay saddexleyda la yidhaahdo jaadadka kalitaliska africa markaa wuxuu kaga sheekeynayaa kalitaliska africa iyo dee qaababkiisa ma garanaysaa marka xilli waxaa la qoray ya xilligaas soo baxay seventy sixkii buu bilaabay inuu qoro laakiin seventy nine buu adigu daacadda ka soo baxay marka wuxuu ka hadlayaa xilligii siyaad barre waxaa markaa sheekada wax jirta xilligii siyaad barre cadaadiskiisii ugu xooganaa jiray koox dhallinyaro oo dadkaa dibadaha kusoo bartay baa isku dayaya bal inay nidaamkan siduu wax u wado ay at least waxay samayn karayaan ay sameeyaan oo ay ya markaa nin laba ninoo mataanaaba mid ka mida oo kooxda ka tirsanaa qarsoodiga ah baa dhimashadiisa sheekadu ku bilaabaysaa marka waa sheeko sida detective novel oo kale u qoran marka walaalkii baa dabagelaya sida howlahan ku dhaceen sida walaalkii ku dhintay wax badan buu ogaanayaa in walaalkii ka tirsanaa qolyaha kooxda qarsoodiga ah ee nidaamka ku daba jirtay ee dee rabtay inay bal haddii la ridi karayo haddii la bahlin karayo la sameeyo marka nuudiin faarax marka wuxuu isku dayayaa qayb inuu soo bandhigo kelitaliska siduu ku samaysmo waxaa xoojiya waxaa dabada ka riixa waxyaabaha marka conclusionka marka dambe ugu dambeysa uu gaaraya xooji kelitaliska unuga ugu yaree uu wax ku maamulaa ku xukumaa waa qoyska marka qoys walba dee qoysaska laboodka ee bulshadeena qoyska sida aabaha kalitaliska mas-uulugaha marka hawshaasuu ka hadlayaa waa marka novelkaas detective oo qoran ka sheekeynaya xilligaa siyaad barre iyo cadaadisyadii jiray iyo xaaladii bulshadu xilligaa ku sugnayd
runtii waa bugaagtan u jeclahay bugaagtuu qoray muddo kahor baan akhriya laakiin mar walba waan waan jecel inaan ku noqdo aan akhriyo bugaag badan waxaa jira historical fiction la yidhahdo ka hadla taariikh marka hadda maanta inta timaada tira bug baan ka akhriyaya taariikhdii beriga oo afarta dhowr boqol page ku noqdo laga yaaba inaad ka cajis lakiin marka sheekaan akhriyaysid waxaa akhriyaysaa bulsho wada dhaqmaysa family wada nool dad maaragtay siyaabo kala duwan maaragtay noloshooda isku dhex gelayso su-aasha u damaysinta inaan dadweynaha u furin qofka raba hadda inuu bilaabo inuu wax turjumo waa maxay talooyinkaad sii lahayd koo iyo labaadaad tiraahid
ya horta anigu waxaan ahay dadka aaminsan in nidaamkeena waxbarasho inoo soo diyaariyay inaan wax turjumno garanaysaa yani wax kale inoo diyaarin oo maalintaad madrasada lagu geeyey markaad alifaad taasaada dhammayso waxaa lagu bilaabayaa asadun libaaxa ibriiqun waa kiliga jaamacadii ad gelisa jaamacadii ay ahayd in qofkii dee wax kuri critical tinkiisi maxaygiisa la dhiso xagganu macalinkii slide yaroo uu kala soo degay slide uu kala soo degay google-ka amba ka wanaagsanna isagu soo diyaarsaday buu xaggan kusoo dhigaya markaasuu erey erey u macnaynaya markaas baa ardayda xarfaanta ah ee waxaan ku yidhi dadaalaysaa macnaha ereyga dul qoranayaan oo qaar baa samaystaba buug yaroo ereyga cusub markasta iyo turjumaadiisa isku aqortaan marka waxaan aaminsanahay dadka waxbarashada nidaamkeena waxbarasho ka soo baxay dhammaantood waa turjumaano ya marka qof kasta wuu isku dayi karayaa laakiin wuxuu ugu yar baahan yahay inuu xeerarkii luuqadda iyo arrimi howlaheeda ogaado laakiin waxaan ku ihi certified translators baan dhammaantiin nahay dadka waxbarashada nidaamka waxbarashadeena ka soo baxay oo dhan
aad iyo aad aad iyo aad maxamed waa mahadsan yahay waxaan bilaabi doonaa su-aalihii waxaan israacsan doonaa saddex su-aalood marka qofkii su-aal haya khaalid baa mikrofoonka u dhiibi doona magacaaga ku bilow iyo su-aashaada magacaygu waa axmed su-aashan ku yarweydiin lahaa mar dambaan soo galay miyay jiraan maxaa la dhahdaa qaybo markaad turjumaysay ama saa loo turjumayaa ay uniquely u adkayd waayo buuggan ingiriiskiisu wuxuu ahaa ingiriis aad u adag sida ay sheegeen anuma aan wada akrin laakiin asxaabta markaan yar weydiiyo qof kasta wuxuu lahaa wani buuggaas uu buug adaga sidaa loo turjumay marka macnaha waxaan yar doon inaan ogaado like cases ay adkayd inaad totally turjuntaba maxay ahaayeen sidaad uga uga baxday magacaygu cabdiciis daahir dabcan waxaan ka mid ahay dadka yacni turjumaadda iyo akhriska si gudi qoraalka dabacan ku dhex jira almost lastii dee kolley turjumaaddii way ballaaran tahay yacni muddo badan baan kusoo dhex jiray yacni markaan ka warramayno suugaanta si guud laba shay unbay suugaantu qabataa kolle aragtida shakhsiga ah mid waxa weeyaan inay khayaalkaaga ballaadhiso ama imaginationkaaga oo cidda akhrida yacni maanafaay oo kale ama aanadii negay oo kale ama jinwaa jeebituu qoraya la yidhaahdo things fall apart ha ama talefana ka haadi markaad akhrinaysid waxaad dareemaysaa in khayaalkaaga aada loo ballaarinayo oo yacni dhinacyada kala duwanaad wax ka eegi karaysid door laxaalina aad ka ciyaari karaysid inaad yacni bulshada ama waaqaca aad ku dhex jirtid inaad dhan kale ka eegtid taasoo qodob qodobka labaad waxa weeyaan sidoo kale aan filayo een in ay gudbiso habka bulsho ama waaqac uu yahay bilma sidoo kale sheekada talafare ka haadiyadii ajayba aan soo xusnay waxay ka waramaysaa yani waa waa colonial impact yani ama saameyntii gumaysiga kaga tegey qaaradda afrika si gaara dalka nigeria marka waxaa isku dayaya inuu gudbiyo saameyntii dhaqan af diin dhan kasta taabanaysay qofka afrikaanka ah ahaanshihiisa ama baadisoocdiisa ama ereyga qalaadi identity yani ku sameeyey dabcan marka laga warramayo african philosophy waxaa la yidhahdaa ama falsafadda afrikaankana literary school bay dabcan schools bay leedahay marka literary school yani ama dugsiga sugaanada hogaaminaya ingugo thiango achebi rag noocaas i think nuurdiin faarax laftigiisa haddii si dhiibli loo darso shaqooyinkiisa sugaaneed inuu dabcan soo gelayo marka dabcan waxaa jirta qoraal sidoo kale binyafanga wanyana oo qoray oo aan geeska turjumadiisa lagu baahiyey dabcan oo la yidhaahdo sida africa wax looga qoro ama how to rate about africa marka dabcan intaan soo xusay inuu khayaalkaaga ballaarinaya inuu waaqaca gudbinayo qaaradda africa laga gudbiyo sidoo kale ka warramaya haddii aan usoo dhaadhaco marka markata xiisaha le waxa weeye marka la joogo turjumaadda way ka duwan tahay marka kasoo turjumaysad yani qof soomaali ah oo af ingiriisi wax ku qora oo af yani aad af soomaali u turjumaysid ya ama yani qof aad isku dal kasoo jeedaan intaan ka ogahay cabdicasiis mahdi oo baagto muqdisho kusoo turjumay waynoo muqdisho oo markaa maxamed aadan sheekh uu ku qoray af talyaani yani ayaa jira iyo bugan xaalay ku hore helay ma turjumo la yidhaahdo somalia nation in search of a state david leitin iyo siciid sheekh mustareq qoren siciid sheekh samataree qoren marka maxamed buux waxaan doonaya inaan weydiiyo bal waxaad nooga warantaa yani qof nuurdiin faarax oo af ingiriisi wax ku qoray isagoo soomaaliya sideebay ama qaabkee noogu sharaxi karaysaa in in uu yani tusaalaan inaad soomaaliya usoo turjitid ama dadaal intay leeg bay kaa qaadatay maadaama soomaali yahay haddana af ingiriisi wax ku qoro aan afkii oo u dhashaan waxba ku qorin marka intaasaan kaga baxa aadaad mahadsan tahay mustafa axmed iyo buux iyo tiimkan fankeyna khaalid iyo mustafa saciid aadaad mahadsantihiin aniga farxad gaara ii tahay inaan meel wax soo saarkii sugaaneed ee nuuraddiin faarax lagu lafagurayo aan kasoo qayb galo se su-aal baa igu yormudanoo waxaa jira maqaal uu qoray profesor cali jumcaale oo comparative literature ah backgroundkiisa aqooneed dadka aadna suugaanta soomaalida iyo sugu daraasaadka soomaalida wax uga qoraa wuxuu leeyahay nuuruddiin faarax aan soomaali culture maqaal saa u dhigan marka critique buu ahaa marka su-aasha igu mudan waxaa weeye nuuruddiin faarax yani suugaantiisu ma mateli karaysaa oo ma qaadi karaysaa dhaqankii soomaalida anoo raacayo maqaalka iyo articalka professor cali jumcaale aadbaad mahadsantahay aad baad mahadsantihiin su-aasha axmed ee ugu horreysay baan ka bilaabayaa oo ahayd qaybaha horta buug waxaa la yidhi nin aan libaax aqoonbaa lax karito horta markii aan hawsha gelayay waxaan kuhi nin yaroo dhallinyaraayoo iska mayl adag baan hayo taas baa iigiisa iminka haddii ayaa noqon lahayd inaan aad uga fiirsan lahaabaa laga yaaba oo cabdisalaan hirariya oo ka sheekaynaya oo aan arkayo lahaa waxaan dib ugu noqonaya maaha laakiin anuga waxaan dib ugu noqonayo waan bahlaynaya qaybo badan baa adkaa buuga turjumaadiisa oo waxaa jirta cutub walba wuxuu ku furaya qayb yaroo meel ay haysataan aad marka koowaad fahmayn laakiin marka aad in badan ku noqnoqoto aad dareemayso inay inay wax weyn dee cutub walba fariintiisa soo gudbinaysa ma garanaysaa buugga markaad aragtaan waxaa ku furmaya cutub walba in yaroo la kooban oo baaragraaf markaad saa akhriyayso marka koowaad waxaad ka fahmaysaa oo ma jirto marka mudday u qaadatay markaad turjunto wixii qofkii macno markiiba kalama soo baxayo maxaad ku samaysaa waxaa kaloo jirta nuurdiin faarax markuu qorayo wuxuu adeegsadaa waa dadka aaminsan in novel qorista iyo qoraalku yahay in metaforis aad adeegsato humaagiyo marka humaagiyo wuxuu adeegsanayaa anad qof soomaaliyaba ka dhigi karayn garanaysaa dabadeed humaagiyada inaad laftooda turjunto waxay kugu qaadanaysaa waqti oo buugga markaan turjamayey mudda igu qaadatay kolba waxaa jirta marar maclaa aan iskaba daayaba anigoo dhowr cutub turjumay aan idhi waar buugga waadaga iska daaya haddana waan kusoo noqdaayo waan wadaayo markaa waxaa jirta maanse yaro buugga gudihiisa ku jirta lafteedu igu adkaatay inan turjumaadeedu marka qaybo badan oo adkaa way lahayd laakiin waxaan rajeynayaa in ay akhristayaasha sidaa aan usoo waday hawsha ay u cuntunto cabdicasiis su-aashiisa haddaan u imaado dhibaato caynkee bay leedahay inaad qof soomaaliya luqad kale wax ku qoray inaad turjinto ilama aha inay hawshu turjumaadu qofka qoray dhaqankiisu wuxuu doonaa noqday waa isla hawshii waa biyanfaangihii aad turjumaysay hadduu yahay nuuridiinna waa hawshii intii kaa martay ka aad turjumaysa maa kana kaa maraysa waaba wanaagsanaan lahayd ba haddii aad ka wada shaqaynaysaan oo cabdicasiis guudcadde markuu turjumayey buuggan waynoo muqdisho wuxuu ii sheegay in kaaha oo inantii u dhalay maxamed axayd ay ka wada shaqeeyeen oo la soo eegeysay oo ka wada tashanayeen oo malaha markaad qofkii ka wada shaqaynaysaanba wanaag bayba sii leedahay oo dib baad ugu noqonaysaayo dhinaca marka laga eego inay wanaagsan tahayba khaalid iyo su-aashiisa dhaqanka soomaaliga nuurudiin faarax ma xambaari karaya maqaalkaad akridaybaaba dooda wuxuu ku doodayaa cali jimcaale in nuurudiin faarax dhaqanka soomaaliga xambaari karayo oona xambaaro aan u mateli karayo saasuu ku doodaya maqaalka haddaad akhriday malaha jawaab aniga igama sugside maqaalkaas dib ugu noqonaynaa waayo ya maqaalkaas inu turjumaynaa
adig waxaa jirta dooda qoraalka qof sameeya ma ka turjuntaa dhaqanka dalkaas waa dood mar walba taagan badankana waxay ku xidhantahay kolba qofku dhinacu ka eegayo soomaali buugga nuurdi markuu qorayo sagaaliyo toddobaatankii uu sharaxayo duruufta taagan berigaa ka jirta soomaaliya berigaas haddii adeegta bulshada soomaalida soo nooshahay laga yaaba inay istiraad marka qaar niyow bulshada masaasi u noolaayeen berigaa maxaa isbedelay maaragtay marka waxyaaba qaar ku xidhan generationka la joogo contextka la joogo duruufta la joogo iyo qofku ideadiisa meeshu ya ya iyo duruufta dadka wax ka qoraya iyo duruufta badanka wax ka qori jiray dhalinyaro isagoo kale ah oo qurbaha iyo meelaha wax kusoo baratay marka dadka wax ka qorayo dee way adag tahay marka kama qorayo oday soomaaliyeed oo waxaan kuriy in kuwaas sheekooyinkiisa sheekadooda laftiisa way ku jirtaa laakiin main characterisku waa dadka meelaha dibadda wax kusoo bartay ee yara dhaqan duwan leh marka taas baa laga yaaba inay dadka ku keento su-aalahan qaar inay isweydiiyaan
hadad mar rabba inaan kusii noqdo mar labaad nuuradiin laakiin waxaa jirta haddaad u fiirsasid qoraaladu soo saaray waxay isku bedelayeen duruufta soomaalidu isku bedelaysay marka kuwii hore wuxuu ka sheekeynayay bulshada soomaalida sida nooshahay sheekadii ugu horeysa qore feer qaloocan ama from a cricket rip haddana ilaa hadda sheekooyinka u dambeeya qoray waa soomaalida qurbaha ku nool fikradaha xagjirka ama maaragtay ay saamayso iyo nidaamka isbedele burburka bulshada soomaalida ka dhex dhacay marka i think waa muraayad laga akhristo qofku badanka marku qorayana ma idhaahdo waa accurate image maaha maaha waa sawirka sawirka keliya bulshadu leeda maaha laakiin waa aragtidiisa qaabku isleeya sheekadaha kusoo gudbiyo wax ku sawir su-aalaha haddaynu kusii soconno saddex su-aaloodoo kale aan qaadano ha su-aasha koowaad waxaa weeye intay kugu qaadatay buuggan imika intaa leeg inaad turjuntid Em, talabaadna waxa weeye em, sidaad uga qayb qaadan kartaa inaad eh, mentorshipka ama inaad eh, la talisid dhalinyarta iyaguna xiiseynaysa em, inay translate gareeyaan wax waayo waxaad ka hadashay adigoo kale inaad haysad em, dad mentor oo kuu ah oo kale marka adigu maxamed ahaan sidaad uga qayb qaadan kartaa em, ma workshops baad u qaban kartaa tallaabooyin noocmaad qaadi kartaa maaqsanta asalaamu calaykum habeen wanaagsan mustafe iyo maxamed waan salaamayaa Een, maxamed waxaan weydiin lahaa buuggan waxa een, uu gooni kugu noqday amba aad u dooratay ead qoraayo kale aad u dooran weyday muxuu yahay bismillaah magacaygu waa cabdirasaaq Een, laba su-aalood baan dooni lahaa inaan maxamed weydiiyo su-aasha koowaad waxay tahay markaad wadid shaqada turjumaadda ee laga yaabo mararka qaar inay caqabad kaa hortimaado ay meel kugu adkaato waxyaalaha aad u kaalmaysatay ee aad shaqada inaad dib ugu sii wadid maxaa ka mid a ta kale aan ku weydiin lahana waxay tahay markaad turjumaadda la eego markaad qabatid ee dhammaysid marka laga tago benefitiska kaa soo geli kara ee shaqa iyo inaad ku shaqaysida maxaa kale aad ka faa'iiday baad sodhan lahayd oo aad aad ugu sii xiisaynaysaa inaad sii weydid hawshaas aad baad mahadsantihiin Ah, ah, fardiis su-aasha labadeeda su-aalood ah, horta saan hore u sheegay buuggan muddo dheer bay u qaadatay oo marna intaan intaan bilaabay kolba yar joojinayay howlo kala gelayay oo waxaan ku shaqayn jiray markaa inaan fielworkis baxo marka fielworku iisoo baxana inaan baxo hawsha joojiyo haddana markaan firaaqo helo aan dib ugu soo laabto marka inta actual shaqada turjumaadda aan ku jira haddaan isu geegeeyey ilaa laba bilood iyo xoogaa ay noqonaysaa laakiin kala firaqsan oo marna turjumaysid marna howlo kale ku mashquulaysid mar aad iskaba diinaysid
laba Dadka bilood quusato.
mise laba sano laba bilood inta dee hawsha aan waday gacanta kula jiray markaan xisaabiyo laba bilood iyo xoogay laakiin oo dee in span of year de ya intaasay qaadatay Ah, okay mentorshipka horta imika intaan howlahan geeska aanu ku jirno dhalinyaro badan oo wax turjuntabana ka wada shaqaynaa inaad wixii ay soo- kuu soo direen ay turjumeen aad talooyin ka siisid aad markay laftooda turjumayaan ay kula soo xidhiidhaan oo sua- ereyga kusoo weydiiyaan su-aalo kusoo weydiiyaan markay kusoo diraan lafteeda aad eh, intaad la- la hagaajiso waxaad la hagaajin karayso aad u celiso aad xaggaa saa kasoo dhigo xaggaa aad howlaha la qabato waan rajaynayaa inaan dhalinyaro badan oo eh, turjumaanadan aan sii barano aan sii sidii wixii aanu sidii aan isku caawin karayno oo waxaanu kala baranaa labadeedaba aanu si- samayno insha allah
ya intaan intaan intaa ka gudbayn waxaa jira halkan waxaan qor- qorshe noo qorshaysan aan qabanno tababaro kala duwan oo qoraal ku jiro iyo eh, graphic design iyo waxyaabaha badanka fankeena aan interested-ka ku nahay in ka shaqeyno marka waa fikrad fiican inaanu taana kusii badno marka laga yaaba taas inaan ka wada shaqeyn karno liibaan su- su- eh, maxaad ku dooratay buuggan saan sheegay eh, markii dhoweyd saan sheegay markii dhoweyd eh, buuggan horta nuurdiin faaraxi oo inaan xiisayn jiray inay tahay wax taariikhdeenii ku saabsan wax eh, wax badan oo halkan siday soomaalidu ku soo gaadhay bur- xaaladda ay ku sugan tahay ayaad ka faa'iidaysaa waxa kaloo ah buuggan uu sheegayaa like dictatorshipku in kalitalisnimadu sida ay qoyska uga soo bilaabanta ma garanaysaa oo maanta marka eh, ilmaha yaree guriga kugula nool markuu aad wax u sheegayso aanaad u sababeynayna aad saas anaa saa kudhiyo samee markuu diidana aad u cagajuglinaysa amba eh, aabad garaacaysaba inay xaggaa yare fudud kasoo bilaabmaysa ma garanaysaa eh, kalitalisnimadu muhiimadahaas u leeyahay ma garanaysaa marka sababtaas buuggan wax- waxaan ku doortay inuu like bulshadii s- ka bixinayo noqdin aada u xeel dheer Ah, maxaad ka faa'iidaa inaad eh, ku- hawl shaqo ay ku tahay waxbaan ka bartaa M- wixii aad turjunto markasta waxbaad ka baranaysaa Ah, i think int- intaasaan ku soo koobayna aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin Een, caawa waxaan rabnaa maxamed wuxuu ugu talagalay dadka kasoo qayb galay eh, barnaamijka inuu soddon koobi oo buugiisa uu siiyo Een, koobi soddon buug oo taana ugu talagalin ku dhiirigeliya dadka jecel iyaguna ay akhriyaan sugaanta lasoo turjume iyo gaar ahaan buuggiisa marka waxaan sameynay soddonkii qof ee ugu soo horreeyey ee buuggaska qoray baanu magacyadooda qornay marka waxaan rabaa fadlan inaad la sabirtaan waxaan rabaa qof walba intaan magaciisa yidhi aan buuggas siiyo ka warama soo sax maa okay aad iyo aad ud mahadsan tihiin waxaan rajeynaya buug akhrin doontaan waxaan rajeynaya barnaamijka ka hesheen fadlan ciddii rabta inaad ya ciddii ciddii rabta tusaale ahaan inaad barnaamijyo kala socotaan bogga fankeenna la socda maxamed laftarkiisa aanu mahad naqno mar labaad habeen wanaagsan Thank you.